adiguna waa og tahay haddaadan iskhaafinayn ninka galgala ku dhaawacma xaggee lagu daaweeyaa taasaa waxay kuu tahay caddayn ninka galgala ku daawa ninka galgala ku daawacma xaggee lagu daaweeyaa day xaggee lagu daaweeyaa waxaad ku waxaan kuuga cadayn waxaan kuugu caddaynayaa taliyihii ugu horreeya taliyihii la dilayay oo koonfurta soomaaliya oo godane labadii saacas hargeysay deganaayeen waa nin reer waqooyi ah waxaan kuugu caddaynayaa kuwii galgala afur dagaalkii ugu dambeeyey kuwii ku dhaawacmay burco iyo togdheer iyo hargeysa lagu daaweeyey waa kuwa caddaynaya haddaadan aduu iskaafinaysid waxayna ka mid tahay kuwa khalkhalka ku haya puntland bay ka mid tahay oo dhul nabad ah ee dhibaato ka sheegaya idinkuna waa garan ka dhaanayd inaan puntland dhibaato ka jirin in madaxweynihii soomaaliya yimi inuu luku wada maray inuu meel walba istaagay wax dhibaato oo puntland ka jidhaan ma jidha niman argagixisaa oo ama meel laga soo diro oo markii ay dhibaato la gaarsiiyana dhaawacooda iyo maaragtay dadkooda maaragtay liita hargeysa iyo burcageeya oo